bismi illahi raxmaan raxiim marka hore raadiyo muqdisho aad iyo aad baa isugu mahadcelinaya sida aad ummadda uga haqabtirtaan warbaahinta waataa u sheegtay waxaan magaaladan ankara ee caasimada dalka turkiga ku joognaa booqato kadib casuumadaan ka helay duqa magaalada magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga kulankaas oo runtii kulan weyn ah dhici doonana maalinta beriya maantase waxaa jirtay kulamo aan la la yeelanay mas-uuliyiinta dalkan ugu horeeyey mista xeratiin gumber oo ah xogayaha guuy ee ururka ay ku midaysan yihiin dowladaha hoose ee dalkan turkiga waxaan ka wada hadalnay arrimo runtii sidii loo xoojin lahaa xiriirka dowladda hoose iyo gobolka banaadir iyo dowladaha hoose ee dalkan turkiga waxaan kaloo ka wada hadalnay sida loo mataaneyn lahaa ama loo ankara caasimadda ah iyo istanbul ay si dhow ula shaqeyn lahaayeen gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho kulankaas oo runtii kulan aada u sarreeye ah waxaa kaloo iyadana aan maanta kulan kale la yeelanay mas-uul ka socda bishacaas turkida oo runtii aan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen sidii bishacaas ee turkiga ay runtii u saacidi lahayd dadka barakacyaasha magaalada muqdisho gaar ahaan bishii barakeysneed ee ramadaan nagu soo socoto iyo sida aan u rabno inay qorshayaal fiican ula yimaadaan arrimahaas oo dhan ayaan aad muxuu ahaa u gorfaynay sidoo kale islamaanta waxaan booqanay xarunta dayactirka wadooyinka magaalada ankara oo ayagana injineeradooda aan ka wada hadalnay sidii ay nooga saacidi karaan wadooyinka dhismaha aan ku wadnay magaalada muqdisho marka kulamadu aad bay u badnaayeen laakiin waxa ahayn kuwo muhiim ah beri oo maalin talaadahana kulanka ugu muhiimsan waxaan la yeelan doonaa duqa magaalada ankara doctor mustafa tuna marka arrimahaas ayaan u joognaa magaalada ankara waa gartay marka turkigu waxuu ka mid yahay dowladaha sida aadka u taageera soomaaliya sidaan ognahay waxaa jiray ballanqaadyo hore laamiyadoo qaar oo dhismahooda ay ka qayb qaateen in magaalada ay ka hirgelinayaan dhismayaal badan oo ilaa toban kun gaaraya mar ayay ballan qaadeen marka arrintaas oo kale ma kala hadashay xogayaha dowladaha hoose ee turkiga
runtii waa taas waxaan u ballansannahay duqa caasimadda ankara oo balantiisii nagu soo socoto arrimahaas iyo arrimo kaleo fara badanna aan kala hadli doono laakiin waa saa u sheegto dowladda turkiga runtii mas-uul kasta aan la kulanno wuxuu noo cadaynaya sida ay uga go-an tahay in turkiga oo soomaaliya wax la qabto sida madaxweynahooda erdogan uu hay-adahoo dhan ugu amray inay soomaaliya si dhow ula shaqeeyaan arrimahaas dhan waa kuwo iididiilana gelinaya nana tusaya sida beesha caalamku ay soomaaliya ula dhaqantay iyo sida turkigana ay aada u kala duwan tahay waxaan u xaqiijinay u sheegnay in shacabka soomaaliyeed ee runtii aada ugu qanacsan yihiin kalsooni buuxdana ku qabaan dowladda turkiga iyo taageeradooda soomaaliya waay waxaad hadda joogtaa turkiga oo berri aad la kulmayso dhigaagii magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee guddoomiye aad kala hadli doonto ankara oo ah mid ka mid a magaalooyinka marka laga hadlayo yurub iyo dunidaba ugu qurxoon uguna weyn oo muqdishona mataana la ah waxaan kala hadli doonaa sidii magaalada muqdisho shacabku u heli lahayn adeegyada asaasiga ah waxaan kala hadli doonaa qorshayaasha noo degsan ee ah inaan ku horumarino caasimada dalka ha noqoto dhanka amniga dhanka horumarka dhanka wadooyinka dhanka adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka waxaan rabnaa in aan ka codsano inay dad khubaraha noo soo diraan oo nagala shaqeeya dowladda hoose bacdama aan maamul wanaagna bilownay sidii aan u dardargelin lahayn waxaan siin doonaa warbixin ku aadan muqdisho iyo barkimaanka sidii aan degtay iyo sida hadda qorshayaasha aan u degsanay waxaan kala hadli doonaa caqabadaha badan ee ku jira sidii xal loogu heli lahaa oo kamid ah dadka aadka u nugul barkacyaasha ah ee magaalada muqdisho jooga arrimahaas oo dhan iyo qorshayaal aan wadno kuwii wadooyinka dhiman aan u dhamaystiri lahayn kaalintooda nagala qaadan lahaayeen ayaa ka mid ah innaga waxaan u taaganaha waxay tahay caasimadda muqdisho inay noqoto caasimad la qabsami karta caasimadaha adduunka waxaan rabnaa dowladda hoose ee xamar inay noqoto dowlad hoose oo runtii u adeegto bulshada muqdisho taas mas-uuliyaddaas naga saaran darteed ayaa nagu nafarayso inaan meel walba u tagno mar walba iyo saacad walba waaya marka ugu dambeyn safarkaagu turkiga ma waxau ku ekaan doonaa ankara mise meelo kaleoo turkiga ka mid a ayaa tegeysaa sida istanbul oo ah iyana magaalo hore oo caasimadii labaadna ah muqdishona loola mataanay
runtii waxaan aada ugu faraxsanahay muddo laba bilood anoo jooga inaan casiimaad rasmi ka helo duqa magaalada ankara iyo duqa magaalada istanbul laakiin hadda safarkeeni oo istanbul dib baan u dhiganay oo bacdama howlo badan magaalada muqdisho noo yaalaan kan hadda safarkan waxaan ku ekeynay oo keliya magaalada ankara kadib markaan muqdisho ku laabano ayaan muddo kale u qaban doonaa aan istanbulna ku imaan doono oo ku dardargelin doono xiriirkii hore u jiray ee magaalada muqdisho iyo istanbul
waay waa mahadsantaa guddoomiye wada shaqaynta iyo rajada aad ka qabtaan turkiga iyo maamulka ankara intee la eg tahay si guud iyo iyo dhismaha caasimaddu inay idinkala qayb qaataan dhinaca magaalada ankara maamulkeedu
runtii rajo weyn baan ka qabnaa koowa siday casiimaad rasmiga noogu fidiyeen ama tusaysa sida walaaltinimada ah ay noo danaynayaan laba soo dhaweyntii iyo quruxda dameed ay noo sameeyeen saddex kulamadii maanta ardaca ahaa aan hay-adihii kale la yeelanaynin siday iyagana aada maaragtay noo u danaynayeen soomaaliya iyo inay horumar gaarto marka yudiilo fiican baan qabnaa rajo badan baan qabnaa shacabka muqdishona waxaan u sheegaynaa waxaan u taaganaha waxay tahay inaan magaalada muqdisho shacabkeeda u adeegno waxaan waxaan rabnaa inaan noqono maamulkii shacabka u adeegayey adeegyadii bulshadana u tignayey si aan u hanano kalsoonida shacabka marka taasna waa mid meeer go-an waana sii wadi doonaa